أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha rabiicu thaani sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaallo si weyn loogu jebiyey maleeshiyaadka riddada oo maanta ka dhacay deegaanka qaycad ee wilaayada mudug boqolaal qof oo xabashi etoobiyaan ah ayaa bilaabay inay ka barbar dagaalamaan sahyuuniyadda yahuudda ee gumaadka ku haysa shacabka magaalada khaza wilaayada baay ayaa mashruuc dhanka kobcinta xoolaha nool u samaysay xoolodhaqatada ku nool degmada buula fulay ee wilaayadaas maamulka islaamiga ah ee degmada kamsuuma ee wilaayada jubbada hoose ayaa dowro sharci ah u qabtay mu'adiniinta degmadaas iyo deegaano hoostaga munaasabad lagu sawatinayey arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareerih ee wilaayada galgaduud wejiga labaad ee xamlada irshaadul umah ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jubbada dhexe bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada xiindheere ee wilaayada galgaduud ayaa ka faa'iidaystay dowro diini ah oo u soo gebagabeeyey maamulka islaamiga ah ee degmadaas fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaan hoostaga degmada doolow ee wilaayada gedo ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qeybiyey deegaankaas أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonah warka fiidnimo iminkani isagii oo faahfaahsan faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaallo si weyn loogu jebiyey maleeshiyaadka riddada oo maanta ka dhacay deegaanka qaycad ee wilaayada mudug xaaris cabdulqaadir ayaa inoo soo koobaya bismillaah waad mahadsantaa walaalka cabdilqani een warar dheeraada laga helayaa khasaaraha maleeshiyaadka riddada lagu gaarsiiyey een dagaalo culus oo si foolkafoola ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ku dhex maray deegaanka qaycad ee wilaayada islaamiga ee mudug maleeshiyaadka riddada oo iyagu ah kuwa soo qaaday weerarka markii hore ayaa la kulmay jab xoogan iyo khasaare allah fadligiina mujaahidiinta ay ku guulaystay inay indhaha saaraan jabkii cadowga waxaa inta ilaa hadda la xaqiijiyey dagaaladii maanta oo ilaa shan jeer lagu jebiyey murtadiinta lagu dilay sideed askari oo murtadiina halka lagu dhaawacay shan iyo toban kale waxaa dhici karta walaalka in saacadaha soo socda uu isu soo taro nambarka khasaaraha gaari cadowga allah waxaana dagaalkan uu imaanayaa iyadoo deegaano ay maalmihii lasoo dhaafay murtadiintu isku dayiyeen inay dhaqdhaqaaqyo ka sameeyaan mujaahidiintu allah fadligii ku dhigbixiyeen maleeshiyaadka cadowga ah waxaana dagaaladaasi u dambeeyey kuwo murtadiin badan lagu leeyay oo ka kala dhacay dulaadada xarardheere iyo ceeldheer oo ka kala tirsan wilayaadka islaamiga ee mudug iyo galgaduud sidoo kale waxaa maalmihii lasoo dhaafay howlgallo dhimasho dhaawac ay ku noqdeen kontumeeye murtadiina ka kala dhaceen dulaadka degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe iyo deegaanka buula xaaji ee dulaadka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose wuxuu warar kasoo kordha dagaaladii maanta lagu jebiyey murtadiinta ee ka dhacay deegaanka qaycad ee wilaayada mudug waxay dhegeystayaashan ku dhegeysan doonaan wararkan ee barnaamijteena hadduu allah ogolaado aad baad u mahadsan tahay xaaris boqolaal xabashi etoobiyaan ah ayaa bilaabay inay ka barbar dagaalamaan sahyuuniyadda yahuudda ee gumaadka ku haysa shacabka magaalada khaza cabdulqaadir rabbaani ayaa warbixinta warkaasi inoo haya xasuuqa wuxushnimada leh ee yuhuudda sahyuuniyadda ay ka geysanayaan magaalada khaza ee dhulka filistiin ayaa hal sano jirsaday welina cadowgu ma xaqiijin wax ka mid ah ahdaaftiisa gumaadkan aysan yuhuudda iyo nasaarada u kala harin waxaa ka qayb qaadanaya boqolaal askari oo xabashi etoobiyaan ah kuwaas oo dhul dheer uga tegay la dagaalanka walaalaheen muslimiinta reer falastiin dad etoobiyaan ah oo yuhuud noqday ayaa lagu arkay iyaga oo kaabaya ciidamada sahayanada muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada waxaana lagu arkayey askar etoobiyaan yuhuud ah oo ka qayb qaadanaysa dagaalka lagu soo qaaday magaalada khaza askarta xabashida etoobiya ayaa iyaga oo huwan calanka etoobiya fariimo ka soo diraya dhulka walaalahin reer falastiin iyaga oo ku faanaya in ay difaacayaan yuhuudda sahayanada ee xoogga lagu dejiyey dhulka walaalahin reer falastiin ciidamada sahayanada iyo kuwa xabashida ayaa hal difaac iskula jira waxayna isla xasuuqayaan muslimiinta lagu go'doomiyey magaaladaas yuhuudda loo yaqaano falaashaha ee ka nafiray dhanka etoobiya ayaa dagaalka khaza kaalin weyn ku leh iyaga oo qaab calooshood u shaqaystanimo ah loogu guray jaxiimada ka holceysa waddankaasi falastiin gaal abey axmed ra-iisul wasaaraha xabashida etoobiya ayaa sannaddii labakunsagaalytobankii booqasho ku tagay magaalada talaabiib isaga oo yuhuudda u ballanqaaday taageero dhan waliba ah yuhuudda ayaa ah awoodda gaalada reer galbeedka ay ku wajahayaan muslimiinta bariga dhexe halka xabashida etoobiya ay yihiin awoodda saliibiga ah ee maraykanka iyo xulafadiisa ay kula dagaalamayaan muslimiinta geeska afrika mahadsanid rabbaani wilaayada baay ayaa mashruuc dhanka kobcinta xoolaha nool u samaysay xoolodhaqatada ku nool degmada buulafulaay ee wilaayadaas abuuxasaan ayaa warbixinta warkaasi inoo eegaya iyadoo wilaayada islaamiga ee baay ay weli si dardarle kaga soconaysa qeybinta sakada xoolaha nool ayaa dhanka kale waxaa barbar soconaya barnaamijka loogu magacdaray kobcinta xoolaha oo si gaar ah dadka qaar ka mida loogu abuurayo xoolo loogu talagalay inay dhaqdaan si sakada soo socota hadduu alle idma ay kaga mid noqdaan dadka laga qaadaya sakada in ka badan laba iyo toban ruux oo ka mid a dadka muslimiinta ee ku nool degmada buulafullaay iyo deegaanada ku dhow ayaa loo qeybiyey xoolo isugu jiray ari lo iyo geel waxaana munaasabadii xoolahan loogu qeybinaya ay ka dhacday degmada buula fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay dadkan oo loo abuurayay xoolahan ayaa qaar ka mid ah waxaa la siinayay shan neef oo geel ah qaar waxaa la siinaya soddon iyo shan neef oo ari ah halka qaarna la siinaya toban neef oo lo ah haddaba qaar ka mid a dadkan nasiibka u yeeshay in xoolahan loo abuuro oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey xoolaha la siiyey iyagoona ballan qaaday in xoolahan ay dhaqaalaynayaan ayna sakada soo socoto xoolahan wax ka bixin doonaan hadduu alle idmo ibraahim alow dhuwow insha allah bodhoomaaleed ibaada shan qaarmood geel ah ilaa mahada degmada buulfallay mujaahidiin ilaahay madkad kor ha ka yeele gaalada ilaahay ha jibiyey buur ukun doorka dhaat allah ka yeele ilaahay rahmaangay anan dekadood aan iska bixiyay yaan raalli ka ahay gaalada allah ha jibiy insha allah ilaahay mujaahidiin madkad kor ha ka yeele madkad kor allah ka yeele magaa ibraahim cabdieli are ibraahim cabdi aadan الحمد لله ايد ايد انفر حسنة كل ولا يبتك اللي سنة ولا يلي سي اي سي مجاهد كاي سي غرفي كل السار صدق اشارنا في رنغ سي الحمد لله ثم الحمد لله كل قال هذا ارض هذا الهي بربري ريويتو باورتو الهي البوسي الهي الجوب الهي انتوغا مجاهد غرفي كل الوال كل المسلمين الهي غرفي كل سار كل ايد ايد انفر حسنة هذا ما يقولوا في الروق لغالي كفده ان الهي ان بديو ارض انا كدغد يفده الهي ان بدي الحمد لله ساسا جر هاي فارس ما magacay degmada burguda kibeed juulid burguda kae degmada ulay ayaa dhoogaay maan soddon iyo shan nafar elisay walaayada islaamka ayaa sugu mahad celiyay dakaduna dakadeed daka ajia qaaday ee rajaysanay billaah iyo towfiiq walaalagaan muslimiin ah guud alaasiy gaalad alhajibi maan farhad dheed ruug ruugla ayaa arshiinay soddon iyo danfasha iraylisay
cabdi ibraahim boorow degfuurka ootay olamaa toban neef looka ku stabay ku kaalmastay adiin akar alla kaalmay degma buulafulaay kakus iibshan ilaahay macbuuda jinnidaas horka alla wela jinnidaas horka alla wela kaalma ilaahay ka ilaahay kaalmay kaalma ilaahay ka ilaahay kaalmay isaguna ku kaalmastay adiin akar alla kaalmay weli unan daqanay weli barakal allana kus wela cabdi aadan ismaan atuula doodole kooy degmada buulafulaay rooga mujaahintiinta walaa isiidi dumugnaaf loo aysiidi ini ana dhagaalaysada zekila oo qaada mujaahidiinta intii ilaahay korkuweela gaalada intii ilaahay dhibiya barnaamijkan kobcinta xoolaha ayaa ah barnaamij ka soo baxay xarakada shabaabul mujaahidiin waxaana loogu talagalay in dhaqaalo loogu abuuro qaar ka mida dadka muslimiinta ee ku nool wilaayaadka islaamiga waxaana mashruucan ka faa'iidaystay in ka badan konton qoys oo ku dhaqan afar degmo oo ka mid ah wilaayada islaamiga ee baay waxayna degmooyinkaasi kale yihiin buulo fullaay deegaano hoostaga degmada diinsoor deegaano hoostaga degmada buurxakab iyo deegaano hoostaga degmada baydhabo ee wilaayada baay mahadsanid abuuxasaan maamulka islaamigaha ee degmada kamsuumaha ee wilaayada jubbada hoose ayaa dowlad sharci ah u qabtay mu'adiniinta degmadaas iyo deegaano hoostaga bashiir muxiidiin abuu ayman ayaa warbixinta warkaasi inoo haya mu'adiniinta qiimaha duwan ay ugu fadhiyaan muslimiinta waa kuwa shanta salaadood dadka ku baraarujiya masaajidda addinkana waxa uu ka mid yahay shaacirta ugu waaweyn oo ay leeyihiin muslimiinta iyagoo raacaya muhiimaddaas weyn ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waxa uu dowlad sharci ah u qabtay muwaadiniinta degmadaas iyo dhowr iyo labaatan deegaan oo hoos taga dowradan oo socotay muddo lix maalin oo xiriir ah ayaa uga horeen muwaadiniinta looga saxeeyay aadaanka الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله sidoo kale towxiidka duruus kala duwan oo sharci iyo muxaadaraad ay qaadanayeen muwaadiniinta intii dowrada ay socotay mid ka mid a macalimiinta ayaa faahfaahin ka bixinaya dowrada iyo halka ay beegsanaysay mu'aadimiintii maxaafada degmada kamsuuma iyo tuulooyinkii ku heerarsanaa raggii mu'aadimiinta ahaa masaajidada u taagnaa ee aadaamayay ummaddan aadaan gaarsiinayay in aadaankoodii bal la fiiriyo la hubsado waxay sheegayaan ummadda u gudbinayaan inuu yahay wax saxan iyo wax khaldan waa ku mahadsan yihiin marka insha allahu tacaala aniga waxaan ka mid ahaa macallimiintii dadka mu'aadimiinta aadaanka ka saxaayey markii mu'aadimiinta aadaankooda insha allahu tacaala maalintii dowladda u horreysa aan u bilaaweynay iyo maanta dowladda u dambeyso farqi badana u dhexeeyo waxay ku qaateen mu'aadimiinta aadaankii ugu horey in laga saxo iyo tawxiidkii iyo maraatibuddiin ay ku qaateen iyo wixii soo hoosgelayay si wanaagsanay u qaateen si wanaagsanayna maxaa dowladda nagu soo dhammaatay mu'aadiniinta waxay iskugu jireen dad mu'aadimiin oo aadaankooda uu saxan yahay iyo dad aan saxnayn oo in laga saxa u baahnaa haddan insha allahu tacaala waa laga saxay agtarkooda dhammaantoodna waa laga saxay muwaadiniinta dowladan loo qabta ayaa dhankooda xusay in wax badan oo ka maqnaa ay ka faa'iideen muddadii ay ku jireen dowladaasi annagoo waxaan nahay mucaadamadii degmada kamsuuma laga soo bilaabo boorine ilaa gumeeni gumeeni ka soo bilaabo ilaa buulomaamow ayaan nahay soddon iyo laba tuulo ayaan nahay wilaayadaana keentay in nalaga saxo aadaanka aadaankii waana laga saxay waxaannu leenahay dowlida mar walbana hanalaga saxo
ugu dambeynna waxaa munaasabadii gebagabada dowladaas loo qabtay muwaadiniinta ka hadlay suldaan axmed nuur mataano oo ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose isagoona kelimaad dardaarana ka jeediyey madasha waxaan is leenahay xilligeedii waay waa wakti loo baahnay in dadka islaamka ah waxay ay ka ajirgaruubsanayeen oo ay ka cibaadaysanayeen in laga saxo waa wax loo baahnay ilaah ayaa ku mahadsan uma wilaayada degmada kamsuumo ugu horreeya waaligeed ayaa ku mahadsan iyo culammadii ka qayb qaadatay khaasatan maktabu dacwa oo soo abaabulay in ummadda uu ka saxo waxyaabaha cibaadada waxaan leeyahay waa mahadsantihiin ideelkiin arrinkan waa arrin muhiima mu'aadanka faa'iidooyin fara badan uu leeyahay waxaa ka mid ah ninka mu'aadanka markuu ku dhawaaqo allahu akbar allahu akbar uu yidhaahdo shaydaanka waa dubur jeediyaa walidaa hadda mikrofoona lagu addimayaa marka ninka haddiiba magaalada uu joogay ama tuulada uu ku noolaay shayaadiinta ku jiro markii uu mu'aadanka ku dhawaaqo oo nidaha uu dhacay hadduuba shaydaanka cararayo howl weyn u haya ummadda islaamka shaqo weyn u haya waana qayb ka mid ah dowlaadka sharciga ee loo qabanaya guud ahaan qaybaha bulshada dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale maamulka islaamiga ee degmada jamaame uu dowro sharci u qabtay ganacsatada qaybahooda kala duwan ee ku dhaqan degmadaasi mahadsanid bashiir munaasabad lagu sagootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixintan inooga diyaariyey فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا waa sagootin arday ka qalin jabisay madarasada imaamu shaafici ee degmada galhareeri kuwaas oo dhammaystay qur'aanka kariimka waxay ahayd xaflad si heer saraa loo soo agaasimeeyey oo ka dhacday hoolka xafladaha ee madrasada imaamu shaafici ee degmadani galhareeri munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay nabaddoonno waxgarad odayaal waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ardada waxay sameeyeen bandhig ka turjumaya waxyaabihii ay ka barteen madarasada حروفه ستة وهي مجموعة في قولك يرملون حروفه خمسة عشر أوائل كلمات هذا البيت إذا سنا كم جاد شخص قسمه ضم طيبا ستيت قندع ظالما والميم إن تسكون تجي قبل الهجاء لا ألف العينة لذي الحجاء أحكامها ثلاثة لمن ضبط إغفاء إدغام وإظهار فقط على أمة الإسلامية التجويد العملي وهو نطق قرآن كريم النطق الصحيح كما نطقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حكم فرض عين على كل مسلم بقدر ما يستطيع وذلك لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا naqiib cabdulaahi sheekh ayaa kelimad dardaaran ah u jeediyey dhammaan dadkii madasha ku sugnaa waa marka koowaade mas-uuliyad baa idin saareed ilaahay baa idin saaray waadna gudateen mas-uuliyaddaas waa marka labaad waxbaad tarteen naftiinnaad wax tarteen waa marka saddexaad waxaad wax tarteen dalka iyo dadkaad wax tarteen waxaan leennahay adunkuna waad mahadsantihiin ee faan wale fare kama qodno ee juhdigu weliuu ku sii bixin rabaa waxaan leennahay gacanta ku haaye cunugu boqol iyo toban afar uu dhammeeyey dee canug yar waaye in gacanta lagu sii haayo tacliinta kale lagula dadaalo ilaa maskaxdiisu ay ka fadhiisato lagu sii haayo gacantuu mudan yahay abwaantaaka oo ka mid ahaa ka soo qaybgalayaasha xafladda qiimaha badan ayaa hadal kooban ka jeediyey waxaan xaqiiqda arkaa ilmo xufaadulqur'aana oo xareerahayga fadhaan oo macallimiin xayabeen xaggaas bannaana ka qaaday xanjaf intay u dudeen qur-aan lasoo xafidsiiyey ilaahay xaakim ahayaan marka alxamdulilaahi dhaha xarunta weyn oo galhareeriya dadweynaheeda ku xeeran xushmad waxay u heleen qur'aan inay xafidaan xadiistanay ku dhaqmaan fiqiganay xardhayaan allahi xaakim ahay xilkay sidaas u guteenaan alxamdulilaahi dhaha ardada ka qalin jebisay madrasada imaamu shaafici ayaa ah dufcaddii kow iyo tobnaad ee madrasada imaamu shaafici mahadsanid cabdiraxiim wejiga labaad ee xamlada irshaadul umah ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jubbada dhexe cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixin arrimahaasi ku aadan inoo hayaa kadib dhaqangelinta xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayay ciidanka xisbada ee maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ku guulaysteen gacan ku soo dhigista waxyaabihii xamladaasi ay mamnuucaysay sida dharka xunxun ee ragga iyo dumarka ay xirtaan waxyaabaha dhacay iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee maandooriyayaasha oo lagu sii daray dawooyinka jirka aadanaha lagu doorsho ama waxyaabaha la isku caddeeyo fagaaro ku yaala degmada bu'aale islamarkaana ay goobjoog ka ahaayeen saraakiisha maamulka islaamiga ah ee degmada iyo odayaasha dhaqanka ee deegaanka ayaa lagu gubay waxyaabaha aan soo sheegnay kuwaas oo laga soo ururiyey degmada iyo deegaanada hoos yimaada qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee goobtaasi ku sugnaa oo uu ugu horeeyo ugaaska beesha abasguul ugaas maxamed axmed shide ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay gubistooda goobjoog
kheyray maanta halka aan joogno waxaa weeyey xamladii in badan socotay ee dhex gashay dadkii deegaanka waxaan isu qarinayo oo balaayo ah wixii baa bannaanka la keenay muqaaduraad ayuu nooc uu jaadka u weyn yahay iyo wixii laisku caddaynaya aafada ahaa iyo xashiishka iyo sigaar iyo qarmuun oo dhan ilaahay idinkiis insha allaah hawshaa marka xamladii la qaaday way midho dhashay ma in rugoognaa oo ilaahay maxadiisna agnaa geeg raagano ilaahay deertisiya wali oo sharbu wadadii xaan sigaar agyi xaan jaad agyi xaan dhararkii homuhan agyan waxaan oo bahalkii xashiish agyi ayu nooc qaadka ka jara ayuu noco hortanoo luunguheysha waa aragheyshnige insha allahu tacaalaa maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ayaa xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad dhaqangelinteeda ka hirgeliyey degmada bu'aale iyo deegaanada hoos yimaada gaar ahaan deegaanada istaraatiijiga ah ee arabow iyo waraha dhoobley mahadsanid bukhaari bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada xeendheere ee wilaayada galgaduud ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo u soo gebagabeeyey maamulka islaamiga ah ee degmadaas nuur cali warsame abuushayba ayaa inoo eegaya warbixintaasi waa mid ka mid ah dowlaadkii diiniga ahaa ee loo qabanayey dadka ku dhaqan deegaano hoos yimaada degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud dowladan oo socotay muddo toban maalin ah waxaa deegaanka xinlehele loogu soo gebagabeeyey in badan oo ka mid ah shacabka ku dhaqan deegaankaasi oo rag i dumarba leh dowladda ayaa intii ay socotay waxaa lagu qaatay duruus diini oo anfac leh oo dadkii wax ka bartay ay si weyn ay u ammaaneen haddaba markii lasoo gebagabaynayay dowladaasi diiniga ah ayaa waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah dadkii dowladda loo soo afmeeray iyagoo tilmaamay dowladdu intii ay socotay inay qaateen duruus ay waxweyn ka faa'iideen ayagoona sidoo kale codsaday in dowlaad hor leh loo qabto maadaama qaybo ka mid ah diintii loo bidhaamiyey maxamed magaanka aan joogna waa xil la helay toban maroo dowra ka socotay ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan kitaabkeenna insha allah waa noo soo dhammaaday maanta ugu dambeydey maxamed ibnu cabdillaah ibnu cabdimudalib bin hashim bin cabdimunaab بن مقسي بن كلاب بن مرة متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم نبي قرما لدلي حقوسي كل شيء nabigu sala allahu caleyhi wasalam markuu ku dhashay madiinana waa ku dhintay awlaadu nabiyi nabiga awlaadiisu sala allahu caleyhi wasalam sabcuntu toddobay ahaayeen ibraahim iyo qaasim iyo cabdulaahi zaynabu iyo ruqayu uma kulsuum faadima toddobadaas bay ahaayeen xaasaskii nabiga sala allahu caleyhi wasalam sagaal bay ahaayeen caacisho xafsatu sawdatu safiyatu maymuunatu ramlatu hindu zaynabu juwayriyatin sal allahu caleyhi wasalam deegaanka arjuwaxin helay weeye anigoo ah ambiye cabdulaahi macalin maxamuud waxaan barana dowro in leelaan ku noolahay waxaan barana dowro toban maalmood noo socotay waxaan barana diintii oo naga qarsooneed ilaahay noo soo muuji cilmada noogu soo dhiibay sharuuta laa ilaaha ila allahan baranay waxaan baranay siirada rasuulka wax badanaan faa'iidnay wax badanaa nala baray ilaahayaan uga mahadhaynaa culummada waa uga mahad celinay insha allaahu tacaalaa macnaa laa ilaaha ila allaahu aan baranay laa macbuuda bixaq ila allaahu wax aan garahayna ma lahayn insha allah ilaahayaa ku mahadsan rabbiyaa ku mahadsan towxiidka tiirarkiisa maanaan aqoon ilaahayaana baray oo na soo waafajiyey culummada noogu soo dhiibay culummadana waa u mahad celeynaa insha allahu tacaala iyagana ilaahay inuu barakeeyo iyagana inuu ilaahay gaclooga ajir iyo xasanaad ka siiyo cadowga naga jebiyo ilaahay gaalada naga jebsho culummadana kor ka dhigo ilaahay gacalooga idankiisa intaasaan ka baryaynaa insha allahu tacaala horey waxaa dowlaad noocan oo kaleha loogu soo qabtay deegaano fara badan oo hoos yimaada degmada tan xiindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud waxaana dadka ka faa'iidaystay ay yihiin boqolaal ruux kuwaasoo dhammaantood ka siman codsiga ah in mar kale dowlad cinkan oo kale ah loo qabto mahadsanid abushayba ugu dambayntii fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaan hoostaga degmada dolow ee wilaayada gedo ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qaybiyey deegaankaas cazaam carafaad ayaa warbixintaasi inoo haya deegaanka hirirtuur oo ah deegaan hoostaga degmada doolow ee wilaayada islaamiga gedo waxaa laga qeybiyey sakada xoolaha nool fuqarada iyo masaakiinta deegaanka hirirtuur ayaa qaar ka mida la siiyey shan neef oo geel ah iyo soddon iyo shan neef oo ari ah qaar ka mida dadka fuqarada iyo masaakiinta ee sakada la siiyey ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona u duceeyey mujaahidiinta magacayga waa maxamed axmed cabdulaahi anoo jooga deegaanka rutur walaalaha mujaahidiin waxay ku deeqaan shan neef oo geela ayay ku deeqaan walaalaha mujaahidiin ilaahay oo marakeeye kalan laa jabiye xaraad cabdulaahi xasan meeshaan jooga rutur walaayada doolow maanta waxaa la siiyey aray soddon iyo shan waa kaa walaayada islaamka siisa waxaan ugu dacanaa inuu diinta ilaahay kor ka dhiga inuu maaragtay gaala allaha jabiye islaam kor allaha ka dhiga hore maxaad u haysataa hore waxaan u haystaa aray iyo toban neef oo ii xaraysan jaamac cabdi cali jogaagado gaar ahaan walaaya doolow warallsoddon iyo shan neef oo ari ilaahay ha barkee dadkana siiye maasha allah allah barkee wakaasaasaa ugu ducaynahoreyba toban neef baan hay ilahay waxaan ka rajaynaa in tirooyin alla noo gaarsiiye aan walaalay ku caawiye anna ku noolaada oka muslimiinta maxaa ugu ducaynaysaa muslimiinta waxaan ugu ducaynaya janno intay u weyn kor inuu alla ka dhigin waan ugu ducaynaya gaalada allah duleey inaan dhaqaaleeyo oo walaalihii anigaba aan ku noolaan anna aan ku dhibaatada ugu baxa ha farxadeydana way fiicanta maasha allah
meesha joogana waa turgol walaayada doolow mujaahidiinta allaha barakeeyo soddon iyo shan nefaare mujaahidiinta allaha barakeeyo kor allaha ka yeelo gaalka allaha jibiye bismillahi raxmaan aamine xasan ibraahim naare waxaa la isiiyey soddon iyo shan neef waxaana isiiyey walaalayaashay mujaahidiinta ilaahay waxaan u baryaa inuu ilaahay magaalo kasto ay galaan uu ku guulaysta allaha ka dhig waa garta soddon iyo shanta neef ariga lagu siiyey hore maxaad haysatay waxaan u haystay saddex riyaad oo ermaan ah waxaan ugu ducaynaha inuu wax qaar qabiilaysiiyo magaalo kasto ay galaan kuu ku guulaysto inuu ilaahay ka dhigo walaalayaashay maya wakaalimisiin haddana khayri maxaan u dhaafayaa duca ku mahadsantihiin kuwiisii annagoo ku faraxsan qaybinta sakada xoolaha nool ayaa si toosa uga socota degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga gedo iyadoona sidan oo kale deegaanka yaaqle oo ah deegaan hoostaga degmada alcade laga qaybiyey sakada xoolaha nool mahadsanid cazaam guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu